ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga alfurqaan waa kowda bisha rajab sannadka kunaafarboqoafartanishanta hijiriyada qodobada maanta oo sabtiya barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonna waxaa ka mid ah dagaalka iyo duqaymaha jiida khaza oo galay maalinkii sagaashan iyo sagaalaad oo xidhiir ah in ka badan boqol qof oo labaatan iyo afartii saace lasoo dhaafay yuhuuddu ku dileen jiida khaza weeraro lagu dhiigbixiyey ciidamada yuhuudda oo ka dhacaya waqooyiga bartamaha iyo koonfurta jiida khaza ku dhowaad toban askari oo turki ah oo lagu dilay dagaallo ka dhacay waqooyiga waddanka ciraaq dad shacab ah oo ku dhintay duqaymo lagu garaacay deegaan hoostaga magaalada al khartuum ee caasimadda waddanka suudaan maraykanka iyo ingiriiska oo mar kale duqaymo ku beegsaday saldhigyo ay yemen ku leeyihiin shiicada xuutiyiinta iyo maxaynu ka ognahay qisada maxbuus amerikaan yahuudi ahaa oo isagoo shahiida ku dhintay xabsiyada alqaacida qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan waxaa barnaamijka nagala qaybgelaya wariyaal ka tirsan idaacadda islaamiga alfurqaan kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت
waa hagaag qodobadaas oo idil waad dhegaysan doontaan insha allah aynu ku horayno dagaalka iyo duqaymaha jiida khaza ka soconaya ayaa galay maalinkii sagaashan iyo sagaalaad oo xidhiir ah iyadoona afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay ciidamada yuhuudda ay dileen in ka badan boqol ruux oo shacab ah wararkii ugu dambeeyey ee la xidhiira duqaymaha ay yuhuudda ku garaacayaan jiida khaza iyo sidoo kale weerarada ay halkaas kula kulmayaan ciidamada yuhuudda waxaa warbixintan ku eegaya walaalkeen cabdiraxmaan beder sagaashan iyo sagaal maalmood ayuu galay xadgudubka iyo xasuuqa indhala-aanta ee yahuudda u geysanayaan muslimiinta khaza iyaduu caalamka xadaarada iyo ilbaxnimada ku andacoonayo indhaha ka daawanayo gumaadkan wuxuushnimada ah inuu joojiyo iska badaayi ay dowladaha ugu tunka weyn ay dhiirigelinayaan sida maraykanka ingiriiska faransiiska iyo kuwo kale saacadii aynu soo dhaafnay waxaa dhacay silsilada duqeymo ah oo ay diyaaradaha yuhuudda ku garaaceen deegaano iyo guryo ay dad shacabba ku nool yihiin oo dhaca koonfurta iyo bartamaha jiida khaza ee goodoonka ku jira ku dhowaad labaatanka sano oo xidhiir ah magaalada kanyonis oo ah magaalada ugu weyn ee dhacda koonfurta jiida khaza ayaa maalmahana masraxa ugu weyn ee jareemta foolxumada badan ay ku kacayaan yuhuudda waxaana magaalada iyo deegaano hoos yimaada ka dhacaya duqeymo indhala-aanna oo beegsanaya xaafadaha iskurarhanka iyo goobaha ay dadka barakacayaasha degan yihiin
قصف جديد وغارة جديدة نفذتها طائرات الاحتلال- الاحتلال الحربية على هذا المنزل لعائلة عرام في معسكر خان يونس هذا القصف أدى إلى وقوع عدد من الإصابات خاصة من جوار هذا المنزل magaalada yar ee cabasaan oo hoos tagta kanyonis ayaa waxaa saacadii lasoo dhaafay ka dhacay duqeymo wuxushlimaha oo ay fuliyeen diyaaradaha yuhuudda waxaana duqeynta ay haleeshay guri dabaqa oo ay ku sugnaayeen caruur iyo haween aan waxba galabsan duqeynta ayaa dhulka dhigtay qeybo ka mida guriga waxaana halkaasi shuwaado iyo dhaawac ku noqday tiro dadda oo haween iyo caruur ah warbaahinta ayaa soo tebisay daqiiqadii ugu horeeyey ee duqeynta ay dhacday iyadoo dadka shacabka ay burburka hoostiisa ka raadinayaan dad dhaawacyo ah ama shuhaado ah mid ka mid a dadka gurmadka u yimid halka ay duqeyntu ka dhacday ayaa warbaahinta u sheegay in yahuuddu ay xasuuq wadareed ka wada jiida khaza arrinkaasna aanu u baahnayn in markhaati iyo caddeemo loo raadiyo sameeyo maadaama warbaahinta ay maalin walba gudbinayso waxaa dhabta ay halkaasi ka taagan دار مسكونة عادية دار مسكونة هذه فيها أطفال فيها نساء عزل يعني مش عارف كيف إسرائيل تتعامل هذه جرائم حرب هذه إبادة جماعية شوف ال- هذه جنوب أفريقيا تحقق بدهاش تحقيق يعني كل شيء واضح كل شيء مبين ايش اللي بصير هذا احنا عندنا إبادة جماعية هي اللي بنفهمها
magaalada rafax ee dhacda xuduudda masar ayayna waxaa ka dhacay duqeymo ay geysteen diyaaradaha yuhuudda kuwaasoo beegsanaya goobaha ay dadka shacabka ku barakaceen duqeyn ayaa goorsiyo horeysay oo maanta waxay beegsatay gaari nooca raaxado ay dad shacaba saarnaayeen waxaana dadkii gaariga saarnaayay noqdeen dhimasho iyo dhaawac sidoo kale deegaanada waqooyiga jida khaza oo ay ka mid tahay magaalada khaza ayaa waxaa ka dhacay saacadihii tegay doqeymo ay geysteen diyaaradaha yuhuudda kuwaasoo beegsanaya dadka shacabka ah duqeyn ka dhacday magaalada baytulaahiya ayaa waxaa lagu soo waramaya inay ku shiireen saddex ruux halka ay ku dhaawacmeen tiro kale kuwaasoo dhammaantood ahaa dad shacab ah oo ka mid ah muslimiinta khaza xaafadda addaraja ee magaalada khaza ayayna aroornimadii hore ee maanta waxaa ka dhacay duqeyn culus oo ay geysteen diyaaradaha yuhuudda waxaana duqeynta ku shiiday tobannaan ruux kooxaha gurmadka degdega ayaa tilmaamaya inay duqeyntu haleeshay guri ku yaalo xaafadda addaraj halkaasna ay ka soo saareen meydka labaatan ruux oo shuhaado ah iyadoo ay suuragal tahay in tirada intaasi ka badato afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay ciidamada yuhuudda waxay guud ahaan deegaanada jidaaqase ka geysteen labiyo toban gumaad oo wuxuushlimo ah waxaana wadartooda ku shiiday boqol soddon iyo shan qof sida ay shaacisay wasaaradda caafimaadka ee jidaaqasa dhinaca kale waxaa sii xoogeysanaya dagaalada adag ee jiidda khaza ku dhex maraya ciidamada yuhuudda iyo kooxaha muqaawamada falastiin magaalada daydulbalax ee bartamaha ayaana waxaa laga soo sheegayaa inay ka dhaceen dagaalo foolka foolla oo aada u culus ciidamada yuhuudda ayaa kudhi cisbitaalka shuhadaw laksa oo ah kan keliya ee ka furan bartamaha jiidda khaza awoodna u leh inuu bixiyo adeegyo caafimaad oo lagula tacaalayo dadka dhaawacyada qaba ciidamada yuhuudda ayaa boqolaal mitir oo keliya u jira isbitaalka halkaasoo ay ku jiraan dad badan oo dhaawacyo qaba iyo dad badan oo guryo iyo hoy ka dhigta isbitaalka maadaama guryahooda horay u burburiyeen diyaaradaha yuhuudda
أسد المناطق قريبة من منطقة المستشفى
dhismo kaabiga ku haya isbitaalka shuhadaw laksa ayay duqin la dhaceen diyaaradaha yuhuudda waxaana xubnaha caafimaadka isbitaalka ku sugan iyo bukaanada ay dareemeen xaalad cabsi ah maadaama yuhuudda looga bartay inaanay dhowrin xitaa dadka bukaanada ah iyo shaqaalaha caafimaadka magaalada qaryoonis iyo deegaano hoos yimaada ayaa sidoo kaleyna martigelinaya dagaallo culus oo dhexmaraya ciidamada yuhuudda ee duulaanka iyo kooxaha muqaawamada saacadii lasoo dhaafay waxaa la soo warinaya inay dhaceen dagaallo aan waxba laysku reeban kooxaha muqaawamada ayaa sheegay inay gubeen ugu yaraan afar taangi oo ka mid ah taangiyada casriga oo ay ku hubaysnaayeen ciidamada yuhuudda ee ka dagaalamaya koonfurta jiida khaza magaalada baytulaahiya oo dhacda waqooyiga fog ee jidda khaza ayaana waxaa maanta ka dhacay dagaallo dhex maraya ciidamada yuhuudda iyo kooxaha muqaawamada tani ayaa muujinaysa in weli aanay ciidamada yuhuudda ku guulaysan in waqooyiga ay ka dhigaan goob ka caagan howlgallada muqaawamada falastiin dhinaca kale wakaaladda wararka falastiin wafa ayaa waray baahisay waxay ku sheegtay in dhammaan adeegyadii isgaarsiinta teleefoonka ay ka go-an yihiin jidda khaza tani ayaa waxaa loo sababeynayaa in diyaaradaha yuhuudda ay beegsadeen xarumaha shirkadaha isgaarsiinta iyagoo burburiyey boqolkiiba siddeetan shirkadaha iyo qalabkii ay adeegsanayeen waxaa intaa dheer in ciidamada yuhuudda ay si barara u beegsadeen shaqaalaha isgaarsiinta maamulka yuhuudda oo helaya taageerada reer galbeed ayaa gobod falla ka hor imaanaya bani'aadamnimada ka geystay jiida khaza waxaana uu is hortaagay in gurmad bani'aadamnimo la gaarsiiyo dadka u baahi qaba arrinkaasoo ay ka markhaati kacayaan waxaa loogu yeero yadda qaramada midoobay war ka soo baxay qaramada midoobey waxaa lagu sheegay in maamulka yuhuudda uu diiday in gurmad bani'aadamnimo la gaarsiiyo waqooyiga khaza taas oo keentay in boqolkiiba labaatan gurmadka loogu talagalay dadkaasi oo keliya gaaro halkii loo qorsheeyey cadowtooyada yuhuudda oo allaha qur-aanka kariimka kaga waramay ayaa daawada keliya waxtarka leh loogana hortagi karo sida culimada muslimiinta sheegayaan waxay tahay in loola dhaqma qaabkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam la dhaqmay yuhuuddii ku nooleed jazira jaziiratu alcarab oo ahaa in la laayo kuwooda gaashaan qaadka ah waxay yahuuddu hadda si toosa u sheegeen in duulaankoodu aanu ku ekeen oo keliya khaza balse ay ka go-an tahay inay la wareegaan badi caalamka islaamka gaar ahaan meelaha ugu muhiimsan sida dhulka xarameenka diblomaasi sare oo yahuudiya oo dhowaan warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in yahuuddu ay sii wadi doonaan dagaalka inta ay ka qabsanayaan maka iyo madiina oo ay ku kala yaalaan masaajida barakaysan ee masjidka xaramka iyo masjidka nebiga sala allahu calayhi wasalam I believe eventually our borders will extend from Lebanon to the Great Desert, which is Saudi Arabia, and then from the Mediterranean to the Euphrates.
waxaan aaminsannahay in xukuumaddeenna ay gaarayso laga soo bilaabo lubnaan ilaa saxaraha weyn oo ah dhulka boqortooyada sacuudiga kadibna waxaan isku xiri doonnaa badda dhexe ee mediterayaanka ah ilaa webiga alfuraad dacalka webigana waxaa ku nool kurdiyiinta waana saaxiibadeenna marka waxay tani ka dhigan tahay in badda dhexe aan marsannay gadaal kurdiyiintuna ay horteenna ku aadan yihiin lubnaan oo dhabtii u baahan waardiyeynta israa'iil iyaduna waan qabsanaynaa waxaan kaloo qabsan doonnaa maka madiina iyo saynaa dhulkaas oo dhammina waan nadiifin doonnaa of Israel. And then we're going to take, I believe we're going to take uh, Mecca, Medina, and Mount Sinai and Well- pu- purify those places.
وفي جزري عرفت الله الأنهار إذ تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي waa hagaag weli waxaad maqlaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida markanna waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey caalamka waxaa soo jeedinaya walaalkeen maxamed sheekh cali ku dhowaad toban askari oo turki ah ayaa lagu dilay iska horimaadyo ka dhacay waqooyiga dalka ciraaq ugu yaraan sagaal askari oo turki ah ayaa lagu dilay afar kalena waa lagu dhaawacay iska horimaadyo waqooyiga dalka ciraaq ku dhex maray maleeshiyaadka xisbiga shaqaalaha kurdida iyo ciidamada turkiga kuwaas oo ka dhacay xero ay ku sugnaayeen ciidamada xukuumadda ankara wasaaradda difaaca ee turkiga ayaa shaaca ka qaaday aruurnimadii hore ee saakay iska hor imaadyada kadib ay qaaday duqaymo baaxad leh ayna ku burburisay sagaal iyo labaatan hadaf oo ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka kurdida kuwaas oo ku yaala dalka ciraaq iyo suuriya waxaana bayaan ay soo saartay ku sheegtay in tiro badan oo askar ah ay ku dishay duqaymahaas weerarkan lagu laayay askarta turkida ah kadib waxay wararku sheegayaan in madaxweynaha xukuumadda ankara rajab tayyib erdogan iskugu yeeray kulan amni oo degdeg ah oo maanta oo sabtiha ka dhacay magaalada istanbul ee dalka turkiga xafiiska madaxweynaha turkiga ayaa barta uu ku leeyahay shabakada x ee horey loo oran jiray twitter-ka kusoo daabacay qabashada shirka kaasoo ay kasoo qaybgaleen wasiirada difaaca kuwa arrimaha dibadda iyo gudaha ah iyo sidoo kale madaxa sirdoonka iyo la taliyaha xagga diblomaasiyadda dowladda turkiga wasaaradda difaaca ee turkiga ayaa sheegtay in afar askari oo turki ah ay u dhinteen dhaawac daran oo soo gaaray xilli kol sii horeysay ay sheegeen geerida sideed askar iyo dhaawaca sideed kale kuwaasoo saddex ka mid ah ay garaab ahaayeen taasoo tirada guud ka dhigaysa dhimashada sagaal askari iska hor imaadka ayaa wasaaraddu sheegtay in sidoo kale lagu dilay shan iyo toban ka mid ah maleeshiyaadka xisbiga shaqaalaha kurdida oo ah xisbi ay turkiga iyo reer galbeedka ay u aqoonsan yihiin waxa ugu yareen argixiso weerarkii cusub ee lagu dilay askarta sagaalka ah ayaa kusoo aadaya wax ka yar kadib markii labi toban askari oo turkiya ah lagu dilay laba weerar oo lagu qaaday laba xero ay ciidamada turkiga ku lahaayeen deegaano dhaca waqooyiga dalka ciraaqa dhanka kale dad rayid ah ayaa ku dhintay madaafiic lagu garaacay mandiqad u dhow magaalada khartuum ee caasimada suudaan dalka suudaan ayaa weli waxaa ka socda dagaalada xoogan ee u dhexeeya ciidamada militariga iyo maleeshiyaadka gurmadka degdega ah kuwaas oo marba marka ka dambeysa sii xoogaysanaya madaafiic culus oo iswadaarsadeen dhinacyada ku dagaalamaya dalka suudaan ayaa lasoo warinayaa inay ku dhinteen toban ruux kadib markii ay tiro hoobiyaal ay kusoo dhaceen xaafado la degan yahay oo ku yaala mandiqad dhacda koonfurta magaalada caasimada ah ee khartuum wararku waxay sheegayaan in labada dhinac ee isku haya talada wadanka ay isku adeegsanayaan madaafiic iyo diyaarado drones ah iyagoona ka dhex dagaalamaya xaafadaha iyo suuqyada dadka shacabka ah ay ka dukaamistaan taas oo sababaysa in mar weliba khasaaraha u bato dadka rayidka ah maleeshiyaadka gurmadka degdega ah ee uu hogaamiyo xamdaan doqlo isla markaana taageero ka helaya dowladda imaaraadka carabta ayaa weli geysanaya xadgudubyo fool xun oo ka dhan ah dadka rayidka ah dagaalka suudaan ee u dhexeeya ciidamada ay hogaaminayaan al burhaan iyo xamiitii islamarkaana bilowday bishii abriil ee sanadkii lasoo dhaafay ayaa waxaa ku dhintay in ka badan labiyo toban kun oo ruux halka ay ku barakaceen in ka badan toddoba milyan oo qof kuwaas oo u qaxay gudaha dalka iyo dibaddiisa sidoo kale waxaa gebi ahaanba rajabe laga muujinaya dadaalo lagu doonayo in la isku horkeeno hogaamiyaasha inqilaabka kula wareegay talada dalka kuwaas oo marar badan fashil iyo guuldaro kusoo cidlaaday ugu dambeyntii maraykanka iyo ingiriiska ayaa duulaan xagga cirkaa ku qaaday dalka yemen wararka ka imaanaya dalka yemen ayaa sheegaya in weerar culus lagu qaaday dhowr magaalo oo ay gacanta ku hayaan kooxaha xuutiyiinta ee xiriir kale leh dowladda shiicada ah ee iiraan wasaaradda difaaca maraykanka iyo britain ayaa shaaciyey in weeraro sawaariikh ah oo laga soo riday maraakiibta gujiska ah iyo duqeymo xagga cirka ah ay ku beegsadeen saldhigyo xuutiyiinta ay ku leeyihiin magaalooyinka sanca iyo alxudayda wasiirka difaaca ee xukuumadda washington ayaa warbaahinta u sheegay inay geysteen ilaa iyo labi toban duqeyn ayna burburiyeen goobo lagu sameyn jiray diyaaradaha darooniska iyo kaydadka sawaariikhda ridada fog dowladda britain ayaa sheegtay inay diyaaradaheedu beegsadeen laba hadaf oo ku yaala hareeraha magaalada sanca afhayeen u hadlay kooxda xuutiyiinta ayaa xaqiijiyey in maraykanka iyo ingiriiska ay duulaan kusoo qaadeen dalka yemen balse aysan waxba u dhibi doonin weerarada lagu qaadayo maraakiibta u roran yahuudda xasuuqa ka wada magaalada khaza ku dhowaad boqol duqeymo ah ayaa lala beegsaday magaalooyin badan oo ku yaala dalka yemen kuwaas oo ay ku jirto magaalada caasimadda ah ee sanca duqeymaha oo ahaa kuwa aan loo meeldayin ayaa beegsaday meel weliba khasaare kala duwan ayaa ka dhashay duqeymaha oo kor u dhaafaya toddobaatan duqeymo ah kuwaas oo gilgilay magaalooyin badan oo ku yaala dalka yemen afhayeen u hadlay maleeshiyaadka xuutiyiinta ayaa sheegay ugu yaraan shan ruux ay ku dhinteen ayna ku dhaawacmeen lix kale isagoona ku goondiyey in aysan jawaab la-aan ahaan doonin dibadbaxyo xooggan oo ay dhigayaan dadka rayidka ah ayaa ka dhacay magaalooyin waaweyn oo ku yaala dalka yemen kuwaas oo ay ugu horeyso magaalada caasimadda ah ee sanca kumanaan ruux ayaa iskugu soo baxay shaariciyada waaweyn ee magaalooyinka yemen kuwaas oo kasoo horjeeda islamarkaana dhaleecaynaya duqeymaha bahalnimo ee ay maraykanka iyo ingiriiska kusoo qaadeen dalka yemen isbahaysiga sharta ee maraykanka iyo u k hogaaminaya ayaa si toos ah iyo si dadbanba unaas nuujinaya maamulka yahuudda weeraro culus ay yeman ku qaadeen ayaa qayb ka ah difaaca kiyaanka sahyuuniga dembiilaha ah
في جزري عرفت الله الأنهار إذ تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي وهجاك barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegaysanaysaan idaacadda islaamiga alfurqaan ayuuna idinkaga imaanayaa warren ama isxaaq wuxuu ahaa maxbuus amerikaan yahuudi ahaa oo markii dambe qaatay diinta islaamka isagoo shahiid ahna ku dhintay xabsiyada alqaacida mu'asasada warbaahineed ee saxaab oo ku hadasha afka alqaacida ayaa dhowaan baahisay maqaal ay kaga xog waramayso qisada maxbuuskan amerikaanka ah iyo sida uu u qaatay diinta islaamka islamarkaana uu markii dambe u shahiiday haddaba waxaad ku soo dhowaataan xalqada shanaad oo ah tan ugu dambaysa warbixinada aanu ku eegayno maqaalka ay baahisay mu'asasada warbaahineed ee saxaab ee looga hadlayo warin ama isxaaq مسلما كنت وأبقى مسلما تشهد الأرض بهذا والسماء مسلما كنت وأبقى مسلما تشهد الأرض بهذا والسماء مسلما أحمل للناس الهدى وكما عشت سأبقى مسلما qaybaha soo haray ee warbixintan waxaan kusoo gudbinaynaa talooyin ku aadan mowqifka aan ka qaadan karna qadaayaadka soo socda ee go-aan qaadashada u baahan maxaynu adeer isxaaq ka yeeli karnaa mustaqbalka soo socda sidee baanu dib u habeen ugu sameyn karnaa wadahadallada aan kula jirno dowladda maraykanka iyo sirdoonka bakistan intaanan bilaabin ka hor waxaan ka codsanayaa hoggaanka inaanay fakar iyo go-aanba ka dhiibin arrimaha loo soo bandhigaya ka hor inta aanay akhrin warbixinta qadiyaddu waa mid adag oo dhab ah waxayna u baahan tahay taxliil dhinacyo badan laga eego allana waxaan weydiisanayaa inuu nagu ilhaamiyo sida sawaabka iyo wanaagga uu ku jiro ugu horreyntii anigoo wax ku dhisanaya qalfiyadda dambe ee waran iyo aqoonta durugsan ee aan u leeyahay labada maxbuus ee kale ah khaalid moxamed iyo caafiya sidiiqi oo ay walaaluhu dalbadeen inay ku badashaan warren iyo markaan eegay radu ficilka xukuumadda maraykanka ay ka bixisay qadiyadda warren ma u malaynaya in maraykanku uu diyaar u yahay wadahadal uu dhowaan la galo mujaahidiinta waxaa muhiim ah inaan hal arrin maanka ku hayno taasoo ah da-da adeer isxaaq oo hadda toddobaatan iyo laba sano ah waxaana fiican inaan tallaabo weliba oo aan qaadayno u eegno sareyeelidda kelimadda allaah sidaasi darteed waxaan jeclahay inaan ka niqaashno mustaqbalka sii deynta adeer isxaaq iyo wadahadallada aan la gelayno maraykanka iyo sirdoonka bakistan sidaan horay usoo sheegay da-da adeer isxaaq waa mid weyn xabsigana sidiisaba nolosha aadanaha uma fiicna inkastoo caafimaadkiisu wanaagsan yahay sidaasi darteed waxaan arkaa inay munaasab tahay inaan biloawno qorshaha sii deynta adeer isxaaq taasoo maslaxad weyn ay ugu jirto ummadda muslimka ah mustaqbalka fog waxaa waajib nagu ah in sideedda bil ee soo socota ilaa tobanka bil aan juhdi iyo dadaal ku bixinno sidii cilmi ahaan aan u dhisi lahayn adeer isxaaq oo aan siino dowro dhammaystiran oo ka dhigi karta daaci islaami ah dowraduna waa inay qayb ka ahaadaan aasaaska islaamka sida caqiidada cibaadaadka iyo fiqiga hijrada iyo jihaadka ilaa laga soo gaaro mas'alada xaakimiyada ugu dambeyntii waa inaan fursad u siinaa inuu aqhriyo kutub xulan oo ka hadlaysa qadaayaadka mucaasirka iyadoo loogu darayo muxaadaraadka sheekh usaama bin laadin sheekh ayman addawaahiri iyo sheekh anwar al cuulaqi si uu awood ugu yeesho in taariikhda islaamka uu ku xiro qadaayaadka maanta taagan waa inaan adeer isxaaq u diyaarinaa laba jabhadood waa midda koowaada inuu dadka ugu yeero diinta islaamka waxaana arkaa allah mahadii in adeer isxaaq uu haysto awood ballaaran oo ehel uga dhigaya howshan wuxuuna alla siiyey asaaliib iyo qaabab waxtar leh oo ku saabsan in dadka wax la baro lana fahamsiiyo si kale haddii aan u hadlo waa dadka jecel in waxa uu aaminsan yahay uu dadka kalena la wadaago islamarkaana uu ku qanciyo aad ayuuna arrinkaasi ugu dheereeyaa waana towfiiq uu allaah siiyey haddii uu alla qadara islamarkaana barakeeyo waxaan arkaa in adeer isxaaq mustaqbalka uu ka mid noqon doono ducaadda waaweyn ee islaamka aad ayayna u qurux badan tahay haddii uu alla waafajiyo inuu ka dhigo daaci ka mid ah ducaadda islaamka ee waddamada reer galbeedka waana nin caan ka ah gudaha xeendaabyada bulsho dhaqaale iyo siyaasadeed ee guud ahaan caalamka marka aan sheekaysanayno wuxuu ii sheegi jiray inuu mustaqbalka howlo waaweyn sameyn doono waxaana qodobkani kusoo xirayaa inaan walaalaha xusuusiyo qadiyadda walaasheena yofon ridley taasoo xabsiyada walaalaha daalibaan ku jirtay koob iyo toban maalmood kadibna diinta islaamka soo gashay alla mahadii waxa ay sabab u noqotay kheyr badan iyadoo dadka reer galbeedka ugu yeeraysa diinta islaamka sidoo kalena bannaanka soo dhigtay wejiga dhabta ah ee maraykanka iyo xulafadiisa jabhadda labaad ee loo diyaarinayo adeer isxaaq waa inuu dhaleeceeyo siyaasadda arrimaha dibadda ee maraykanka si gaar ah gudaha mujtamaca maraykanka haddii uu alla arrinkaasi noo fududeeyo waxay darbo culus ku tahay maraykanka waxaa la isweydiin karaa laba su-aal awood ma u leeyahay inuu sameeyo arrimahaas iyo ma samayn doonaa sidaas su-aasha koowaad haddaan ka jawaabo way yartahay in caalamka laga helo qof sida isxaaq oo kale uu awoodo fulinta howshaas kartida iyo aqoonta uu u leeyahay arrimahaas darteed amaa su-aasha labaad jawaabteeda waxaan isleeyahay ma jirto qof awooda inuu damaanad qaado inuu sameyn doono adeer isxaaq si kooban haddaan u hadlo waxay arrintan iyo guusha aan ka gaarno ku xiran tahay towfiiqda allaah dadaalka aan ku bixinno isxaaq waxaa marka nala gudboon inaan galgacal ixtiraam iyo ehelnimo aan kula dhaqanno isxaaq inta ka dhiman wakhtiga sii deyntiisa amaa haddii aan ka hadlo wakhtiga sii deynta adeer isxaaq waxaan isleeyahay siddeed bilood ilaa toban bilood oo hadda kadib ah waan sii deyn karnaa waxaana sii deyntiisa ay yeelan doontaa hadalhayn caalami ah taasoo maslaxadii ay ugu jirta islaamka haddii uu sii joogteeyo dadaalka aan hadda ku aragno isxaaq waxa ay taasi ka dhigan tahay guul weyn oo usoo hoyatay islaamka iyo jab adag oo gaaray maraykanka haddii arrintu u dhacdo sida aan annagu u qorshaynay waxaa waajib ah inaan ka fogaana in mu-asasada assaxaab ay soo saarta filim laga duubay isxaaq taasoo keeni karta inay carqaladayso howsha uu mustaqbalka qaban doono isxaaq ilaa ay ka dhammaanayso muddada aan hayna isxaaq oo ah siddeed bilood ilaa ugu badnaan sannad waxaa habboon inaan dadejino wadahadallada aan la gelayno maraykanka iyo sirdoonka bakistan arrimahan soo socda ayaana aada muhiim u ah fatradan waa inaan aada u qarinaa arrinta la xiriirta in isxaaq uu qaatay diinta islaamka waana inaan arrinkani loo sheegin walaalaha aan qadiyadan qayb ka ahayn maxaa yeelay waxaan aaminsanahay in haddii uu warkan uu gaaro maraykanka ama sirdoonka bakistan aanay aqbali doonin codsiyada aan ku xirayno sii deynta isxaaq arrinta kale waa inaan ogaano in maraykanka uu isla qabweyn yahay sidaasi darteed ma ogolaan doono in wadahadallo toos ah oo ku saabsan sii deynta hal qof ama laba qof uu la gala al qaacida marka waxaa habboon inaan adeegsano dhexdhexaadiyayaal taasoo arrinta fududayn karta allah idankii amaa dalabaadka aan gudbinayno waxaa ugu horreeya sii deynta walaasheenna caafiya sidiiq sirdoonka bakistan waa inuu gaarsiiyaa maraykanka in xubno sare oo ka tirsan alqaacida ay sheegayaan inay diyaar u yihiin sii deynta warren ayna ku xirayaan keliya in caafiya sidiiq lagu soo celiyo dalka bakistan xukunka xabsigeedana ay ku dhammaysato bakistan sidoo kale waa inaan sirdoonka bakistan ku cadaadinaa inay sii daayaan maxaabiis ku jira jeelasha dalkaasi tobankii sano ee lasoo dhaafay liiska maxaabiistaasna annaga ayaa gudbinaynaa ugu dambeyntii waxaan isleeyahay waxaa jira su-aalo qofka maankiisa kusoo degdegaya marka uu akhriyo warbixinta bal ka waran haddii isxaaq markaan sii dayna samayn waayo howlihii laga filayey ama ka daroo dibidhal ay dhacdo oo uu aflagaado ugu dhaqaaqa islaamka iyo mujaahidiinta marka hore waa inaan ogaanaa in awoodda uu alle addoomaha siiya ay tahay mid xadidan waxaana saaranna waa inaan bixinaa dadaal weliba oo aan awoodi karno kadibna aan alle u tala saaranaa waan ognahay markaan howl milatari qorshaynayno waxba kama ogin natiijada marka waxaana saaran waa inaan samaynaa qorshaha ugu wanaagsan inta soo hartayna alle aan u tala saaranaa gebagabadii wixii qeyr ah ee taqriirkan ku jira waxa ay ka ahaadeen alle xaggii wixii shar ah ee ku jirana waa daciifnimada qoraaga warbixinta alle waxaan weydiisanaynaa inuuna hanuuniyo kelimadiisana kor ka dhigo waxaan kaloo alle weydiisanaynaa inuu dhowro mujaahidiinta muhaajiriinta iyo guud ahaan muslimiinta ugu dambeyntii waxaan alle weydiisanayaa inuu noloshayda kusoo gebagabeeyo shahaado isaga dartii ah oo uu inoogu nimceeyo farxad weligeeda jiraysa
أدعو من أجد من أجد وعن الإسلام يوما لم أحد لم أحد وإلى المعروف أدعو من أجد من أجد وعن الإسلام يوما لم أحد لم أحد وأرى المنكر لا أرضى به وأعري أهله أنا وجد وأرى المنكر لا أرضى به ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق guud ahaan intaas ayaan ku soo afmaraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahadcelinaynaa allah subxaanahu wa tacaala uma walaalaha barnaamijka nagala qaybgalayo dhegaystayaasheenna intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaan illaah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله